العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس تقوم ويدعيسا الساعة ساعد والحال الروم نمنك أرهيرهم أكثر الناس ذاتك كوا وبدن أيهين فلبعنا سعد وقيامدي وقت أي قيامده أي تمادنا كل أي ساعد إيا سورة الأفوف أينا adduunyada wax muslimi ma joogaan hawaadadooda gaalo un waxaas bal haddaba waqtigaas ay dee saacaddu dhici doonto qowmiyaadka iyo dawaa'ifta ku nool adduunyada daa'ifada ugu badani waxay markaa tahay sida xadiidka inooguba iman qolooyinkan reer room laba yidhaaho kolley reer roomna dee waa dadkii makwalahay dee dhulkoodi ama ay baaheen ay baaheenba nimankan oroba degada imikana waa kuwan labada marka america ilaa new zealand iyo australiaba iyaga dadkooda in badan oo kamimidi ay degan yihiin waa qolooyinka reer room iyagoo ay dadka kuwa ugu badan yihiin ayay qiyaamadu dhacaysaa bal xadiidka inooguba iman doona waxay kolley keenayaa inay umuurahaas iyo baaqinimadooda ay baaqi ahaadaan muddadaa dheerna bal xadiidka wax inooguba iman doonaan xdثna cبدالملك بن شعyب بن اللyث qال xdثna cبداللahi بن وهب qال أخبرna اللyث بن سعد qال xdثnي موسى بن عuلي عن أbيه abه عuلي بن الرباح qaaل عuلي بن الرباح ba wuxuu yihi kli dadkuna waa dadkeena hore kitaabkaba ugu soo aragnay qaaل المستwrd بن الqرaشhiي مستwrd ayaa wuxuu yihi loo nisbeeyey quraysh waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaa mid ah mustawrid ibnu shadaad laba yidhaaho horena waan usoo aragnay xadiiduu leeyahay abihiina saxaabi weeye waa qureysha cinda camr bn اlcaas camr bn اlcaas agtiisa macnaa isagoo camr bn اlcaas la jooga ama majlis camr bn caas uu joogo uu fadhiyo ayaa wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yaquulu xaal uu ku qowlayo taquumu way dhacaysaa asaacatu saacaddu walxaal aruumu reer ruum akharu nnaas dadka kuwa ugu badan ay yihiin faqaala lahu camrun camar baa wuxuu ku yidhi xadiidkii marfuuca intaasuu inoogu joogaa camr bn lcaas baa wuxuu ku yidhi absir maa taquulu absir u fiirsa weey bal hubsa maa taquulu waxaad leedahay oo hadalkan aada leedahay aada leedahay reer room qiyaamadu markaa ay dhacayso iyagaa dadka markaa joogo ugu badan bal hadalkaa u fiirso oo hubso dee rasuulka ilaahina ood kaba soo naqlinaysaa qaale markaa wuxuu yidhi mustawrid baa odhanaya aqulu anigu waxaan ku qowlayaa maa samictu min rasuulillaahi sala allahu calay wasalam arrinkan ijtihaadkay ma aha ra'yigay ma aha ee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxaan ka maqlay oo xadiid aan hubo rasuulka ilaahay baan ka maqlay buu leeyahy qaala markaa camar baa wuxuu yidhi camr ain qulta daalika de markuu ogaaday arrinkan xadiidkan iyo xadiiduu maqlay inuu yahay haddaad tidhiba taas oo ah qiyaamada waqtiga ay dhacaysa reer room aad bay tiradoodu u badan tahay weeyo dadka iyagaa u badan ina fiihim fiigooda waxaa ku sugan khisaalan khaslado arbaca nafara macnaa afar sifo afar khaslo ayay leeyihiin oo de waa khisaal fiic fiican waana khisaal kolley dee ruuxa ku sifooba in marka laga adduunyo xataa maca kufri dee uu noqonayo ruux dee ama baaqi noqdo jooga umurihiisna ay u habaysnaadaan ay u dhisnaadaan marka wuxuu uhi inahum iyagu waa camr bnu caas oo dee yaqaanay waana ninkii dee reer rumbama kula dagaalamay isagiyo dee saxaabadii kale waa quwaadii matalan sham oo kale sham iyay raggii kaba saaree muslimiinta hogaaminayay buu kaba mid ahaa oo de waxa weeyaan taas jandin iyo isagaaba malaa markaa dee muslimiinta hogaaminayay markii dambana ninkii masar qabtay baabuu ahaa waayo qadee nin mulugtiiy waxaas iyo markaa yaqaanayna wahay dhaqankoodna uu garanayo inahum iyagu la axramu nnaasi dadka kuwa ugu dulqaad badan weeye cinda fitnatin fitna agteed markay fitna timaado ay wax dhacaan oo kale ujeedadu dee dadka qaarkood ama in badan oo kamida fitnadanba intay ka qaalib noqotay garashaduba ka tagtaay oo meel ay iyagu wax ka qabtaan iyo meel ay wax ka doosiyaan ama ay wax ku cilaajiyaanba ay waayaan oo la arkaa in garashadoodi iyo waxoodiiba ay tagto markaa umuuru ay kala baahaan wuxuu leeyahay markaa fidno ay jirto dad kuwa ugu dulqaad badan weeye dee kol hadduu ruuxu dulqaad badan yahay sabir leeyahay wixii waxaa la arkaa inuu umuurahaas oo dhan uu cilaajiyo uu kaba baxo fidnadaas waa mid waa sircum kuwa ugu deg deg badan weeye ifaaqatan miyirsi ifaaqadu dee imika haddii la yidhaha afaq almariidu ama afaq almajnuudu waa soo miyirsigee imika halkan waxa weeye un dee waa kabasho wixii laga kabta bacda musiibatin musiibo oo ruuxan dee ama iqme uu ku jiray ama waali uu ku jiray kasoo noqonaya xaalo markii hore uu ku jira uu kasoo kabtay uu kaba soo reeyay haddaba markay noqoto musiiba timaado dhibi ay dhacdo dad kuwa ugu deg deg badan weeye inay wixii ka kabtaan ay ka soo baxaan oo dee taas oo kale waa ushakum kuwa ugu deg deg badan weeye karatan rogaal celin bacda faratin carar dabadeed oo haziimo iyo jabid ku yimid daraaddeed haddana dhaqsay uga soo kabtaan oo waxa weeye de waxaa ku yimid adigu isma dhiibaan unoo de intay amarkaa waaqaca ku raalli noqdaan oo isdhigtaan waa dadkaa dhaqdhaqaaqa lehe umuurihii kuba yimi musiibadii kasoo kabanaye haddii haziima ay kuba dhacdayna dhaqsa dee iyagina usoo rogaal celinaya arrin kale muxuu yihi wakhayruhum limiskiinin wayatiimin wadaciif wakhayruhum dadkuwa ugu khayr badan markaasini axlamunaasi bay noo socotee limiskiinin ku baahan wayatiimin ku agoona iyo wadaciifin ku tabadaran laxaadla ama si uun adugu kaasna oo wuxuu leeyahay bal iyaga dhexdoodaba haba noqoto koodii miskiinka ahaa koodii agoonka ahaa koodii faqiirkaa koodii daciifka ahaa macnaa halkaa kagama tagaan oo ma eegtaane de way u naxayaan u naxariisanayaan waxbay u qabanayaan markaa taas ixsaan iyo samafalkaasna way leeyihiinoo dee samafalka iyo xidhiidhinta dadka la xidhiidya waxyaalaha diyaarta camira sida xadiidkiiba silatu arxam inay taa faa'iidadeedu tahayo in diyaartii camirayo oo lagu noolaanayo lagu joogayo ruuxii waxay uguba barakoobayaan markaasaa muxuu raaciyey wakhaamisatun afar bay haydee mid shanaad buu ku daray wakhaamisatun ay walahum khaslatun khaamisatun xasanatun jamiila waxaa kaloo iyaga u sugnaatay khaslo iyo sifo fiican wanaagsan oo qurux badan oo waa maxay taasi wa amnacuhum min dulmi lmuluki wa amnacuhum dadka kuwa ugu mancin iyo horjoogsi badan weeye min dulmi lmuluki dadka boqoradaa dulmigooda oo macnaa iyada halkana dulmigii mulugta raalli kuma noqdaane dee way joojiyaan oo dadka dulmigaasna way kaba joojiyaan oo bal taasoo xagga marka la eego horjoogsi la horjoogsado inuu ruuxi uu dictatori noqdo siduu doono uun wax ugu taliya oo dadkii dhibo oo dulmiya taasna ma qaataan way markaa dadka kuwa ugu mancin iyo diidmo iyo horjoogsi badanna ma taas iska daaficid badan ayay yihiinba bal xadiidku kolley waa kan dariiq labada uu leeyahayna waa inoo dambeeyaa dariiqa baabna mawsuuleh horta dee xadiidkii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh wuxuu ka mid yihin akhbaartii qeybka ahaayee maqnayd iyo waxyaalo maqan uu kaba warramayey waana waxyi u yimi wamaa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyi yuuxa bal taas buu kaba mid yahay oo inay dee tadkaas welibana waqtigaa qiyaamadu ay dhacayso reer ruom tiradoodu inay aada u badan tahay taas baa iyada waxa weeyaan xadiidka inooguba sugan arrintan camarna kollay sifaadkan iyo khisaashan ayaa way fiican yihiin buu leeyahay waa khisaal fiican dee wixii fiicnaana in la ammaano oo waxa weeyaan dee waa gees dadkii mu'miniintaana iyagaa kuwa xaqle inay sifaatkaa kuba sifoobaane in la ammaaniyo sifaatkan madxigeed iyo ammaanteed way inooguba sugan tahay oo ruuxii bal matalan gaalka an hadduu wuxuu ku fiican yahi jiro khaslo fiican uu leeyahay ee khaslada ammaanteedu maha kufrigoo la ammaanaye waa khasladana ay tahayba dee in ruuxii mu'minka ahaana isagaaba wixii xaq ahaa iyo wixii toosnaa ku xaq lahaayo inuu ku sifooba ay ahayd oo bal taasna waa jaanibkaas arrimahan uu markaa camr bnu caas tiriyeyna macnuhu waxa weeye wuxuu ku caddaynayaa sababtaa keentay reer rum inay baaqi noqdaan muddadaa dheer ay baaqi noqdaan bal tiradoodu ay sii siyaado waxyaalahan ay leeyihiin waa sifaadkan intaba waa sifaad kale qurdubi baa wuxuu isagu saaxib almufham yidhaahaa waa waktigiisii dadkii joogaye waa kuisiibuu kaba warramaya qarnigii toddobaad dee waana nin isaguba deegaankaa oroba ahaa reer qurduba ahaa oo bal waxa weeyaan oo dee andalusba ahaayo kuwani waa kuwa dadka ugu liita wuxun buu leeyahy laakiin kollay khasaashan imika laba teliyey xagga marka la eego inay ruuxi kii miskiinkooda koodii ageonka ah koodii awood gabay oo kale ay u roon yihiin dhexdoodana waa runo bal dad kale debad waxa ku sameeyeen oo haba dulmiyeen oo xataa waxyaalo badan oo dee dulmiyo tacadi iyo dhibaatooyinkaa qeyb ha kaba ahaadeene laakiin marka la joogo ama kooda ha noqote ama kaan la joogo ha noqote dee inuu dhexdoodii ku gaajoodo ama ku baahdo dee ilaa waktiganba ma ogolo waa kuwa dadkii imika waxa weeya bal dadkiiba xaggoodii ay uqaxayaan ay tegayaan be iyagoo bal matalan haddaba koodi iyadoo hadda dalal badan oo aan iyaga ahayn oo xoolahay leeyihiin oo kale leh ayaa kii xataa aan muwaadinkooda ahaa hadduu shaqo beelo iyo hadduu baahan yahay dhici karta inaanay cidba xaalaynba weeye bal iskaba daa ruux dee meesha aan waddanka uba dhalan oo joogay oo laga yaaba afartan sanadood konton sanadood inuu joogo in haddana maalintu awood gabo dee cidba matalan xataa tadaamumkii oo damaankan ijtimaacigaana aan waxba ku lahayn oo dee isagii uu noqonaya aan waxba kuba lahayn bal markaa umuurahani waa sifo fiican xaggan kale ee dee awsarcum ifaaqata bacda musiiba macnuhu dee markay dhibaata ku dhacdo musiiba kuba dhacdo isma dhigtaan oo isma dhiibaan ee waxay ku dadaalayaan siay ugaba bixi lahaayeen oo dhaqsay ugaba baxaanba weeyaan taasoo kale axlamu naasi cinda fitnana ruuxa markay dhibaata ama wax yimaadaan hadduu wareero oo uu matalan dee taas adkaysi iyo xilmi laba yeelan waayo meel uu wax ka qabta ma garanayo arrimo way ka baahane laakiin ruuxa dee bal matalan dulqaad kale sabir kale wixii dhacay sidii ugaba bixi lahaa iyo waxaan kuba yimid sidii ugaba kici lahaa tiibaa dee inay uu bal matalan fikirkiisii baa jooga fahamkiisii baa jooga dadaalkiisii baa jooga oo dhaqso markaa ugaba baxayaao bal wuxuu leeyahay sifaadkani oo fiic fiicani waa waxaan keenaya inay baaqi noqdaan baaqi noqdaan xagga marka la eego in waxtarka dadka wax loo taraya bal dee waatan axaadiidii ruuxii qaraabadiisa ama silatul arxaam ama dadka u ixsaan falayay ilaahay subxaana wa tacaala cumrigiisa ugu barakeeya maalkiisana ugu barakeeya ixsaankaasi wuxuu keenaya bal taasoo kale barakadaasuu keenaa bal adduunyaha hadday noqoto xagga dulmiga oo kale iyo tacadiga bal ibnu taymiya oo kale iyo waa ku celceliyaaba inuu dowladdu hadday dee gaalo tahay laakiin dadkeedii ay cadaalo iyo dhaqan fiican ku maamulayso insaaf jiro macnaa cid lagu tacadiyayo la dulmayo loo xoog sheeganayo cid ka qabataana aanay jirin aanay jirin bal meeshii ay cadaala tahay iyadoo macal kufri ah ayay dowladdaasi baaqi noqotaa buu idhah haddii laakiin meeshii dulmi jiro adawla matalan aلظaalima maca alislaam laa taduum ma baaqi noqonayso ma jirayso waayo adduunyadii baa waxay kuba dhisan tahay oo dee ay kusii camirnaanaysa waa umuurahan iyo sifaadka iyo khisaashaa fiican haddii lagaba tago markaa wixii ma soconayaan oo dee dulmi iyo waxyaalahaas oo kale duwashii xataa iyadoo magaca islaam kale waa duminaya cadaaladii iyo ixsaankii iyo waxtarkaas iyo umuurahaasna bal kufri iyaduu jiro oo taasi dembigoodii aakhire ay tahay ayay adduunyadii wax ku helayaan iyo baaqinimo iyo taas waana arrinkan imika uu camr ibnu caas ujeedo bal kolley waxaan filayaa ee khasaashan waa waxyaalo dee ilaa imikadanba qaybo kaba midi ay baaqi iyaga kuba yihiin bow xadaثnي xrmdة بن yaحyى تujibiy qala xadaثnا cabd للahi بن whb qala xadaثnي abu shurayxi أna cabdالكrim بn الxاriث xadaثahu abu shurayx aلskarandiraani oyn hore usoo maray ayuu u warramay cabdulkariim ibn alxaarisa waana nin saadisa ama dadkii dee atbaacu taabiciintii ugu waaweynaayo walow sikaara taabiciinna uu la mucaasarooday saxaabada qaarna soo gaadhay laakiin xaggaa lama haya riwaayo ana almustawrid alqurashiya qaala saxaabigaas baa wuxuu yihi marka haddaan cabdulkariim nidhaahno waa saadisa mustawridna saxaabi yahay oo lena wax saxaabu la kulmay ma jirto halkan inqiaac baa xadiidkan jiraya sanadkan bal ictiraad iyo bushi uu kuba keeniyo istidraag daraaqudna meelihii uu hadalka ka keenay weeye laakiin sanadkii mawsuulka ayaa xadiidku kaa hore ayuu nooyey waa inoo xidhiidhsan yahay halkana kol hadduu mutaabaco yahay mutaabacada waxyaala irsaal ama inqidaac ku sugan yahay waa la aqbalaa waa la qaataayo waana sida hadalka imaam nawowi raximah llahu tacaala halkan imaka leeyo dariiqii kolley waa inoo cadiyey mawsuulka ahaa qaala wuxu uhi samictu rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam yaquul تquم الsاacaة والrum أكثr الناas qaala wuxuu ihi fabalaغa dalika cمr بن الcاaص arinkaasi cمr بن الcاaص buu gaadhay faqaala wuxuu ihi ma hadiه الأxaadiiث maxay tahy أxaadiiثan alatي أxaadiiثaasoo tudkaru canka adiga lagaa soo naqlinayo anaka adigu taqulha inaad ku qowlayso ood warinayso can rasuuli الlaahi صalى الlaهu عalيهi وasلم maxay tahay buu leeyay waa tii hadalkiisii hore laha bal hubso oo wuxuu isleeyay bal inuu dee arrintan ay rasuulka ilaahay uu kaba maqlaya in laguba yidhi un inaan la hubin waxaas iska hubsanaya faqaala lahu lmustawridu wuxuu ihi qultu waxaan idhi aladi samictu min rasuuli اllaahi salى اllahu alيه wasalam wax kale maan odhan rasuulka ilahay wixii aan ka maqlay baan idhi qaala wuxuu yihi waa mustawrid faqaala camru camr ba wuxuu yihi waa ina caasi lain qurta dalika haddaad hadalkaa tidhi oo tidhi dee baaqinimo iyo ilaa muddadaasay joogayaan kollay sababtu waxa sababtii buu tan ka dhigaya umuurahan keenay adduunyadoodu inay u hagaagto u camirnaato iyaguna ay si ay bataan oo kale bal markaa taas in iyadoo dee ummado badani ay inqiraadayaan ay dhammaanayaanoo bal maalan iyagu laakiin noloshoodiidan iyo umuurihii wixii dee waxay ugu hagaagayeen ee noloshooda ugu soconaysay bay de iyagii ay waafaqeen oo umuurahan ay wax ugu hagaagayaan ugu baaq noqeen isagoo sheegaya wuxuu ihi inahum la axlamu nnaasi cinda fitnatin fitna marka ay timaado waa dadka ugu dulqaad badan dulqaadku halkan waa sabir adkaysi wixii oo loo fiirsado dee markaa ruuxu taa hadduu leeyahayna fitnadii waa ka baxayaayo wixii uu ku cilaajin lahaa ama kaga bixi lahaa taas buu isagii ku dadaalayaa waajbar nnaasi dad kuwa uu kabid badan weeye cinda musiibatin kale halkani waxay la mid tahay de min aljabri waa kabitaankii gacan iyo dhug iyo wax shabay laba kabayay waa laftigeennii hore waa siracuhum ifaaqatan bacda musiiba taas baa macnuu yahayo barhkood ba halkan waa akhbaru nnaasi cinda musiibatin kuba wariyey oo macnaa dad iyagoo u aqoon badan xagga cilaajkeeda iyo daweynteeda iyo wax kaqabadkeeda weeye markay musiiba timaado akhbar haddii lama idhaaho laakiin ajbaru nnaas waa halkii horay la mid tahay wa asracuhum ifaaqatan bacda musiibo dee ruuxii adduunyada intuu joogo hazima ku iman kufid baa kuba iman ee laakiin waxa waya dhaqsa uga kacayaan weeye hadday kufaan dhaksay uga kacayaanoo iyagaa dad ugu deg deg badan xagga ifaaqo iyo taas bacda musiibatin oo markiiba waa wax isbedelaya taasi ku dhacdo dee dalalkii saa dee germany iyo jaban iyo dagaalkii labaad lagu baabiyo kale haddana bacda sanawaat iyagaaba kuwiin xataa ay ka qaalib noqday ka dhaqaale iyo waxyaale iyo bal matalan waxbatay markaas oo ismay dhiibin weeyaan oo waxaan ku dhacay isma dhiibayaan ee waxay ku dadaalayaan si ugaba bixi lahaayeen marka waa xagga tii horu bay laba mid tahay wakhayru nnaasi limasaakiinihim wa ducafaahim masaakiintoodii iyo ducafadoodana way u khayr badayin waa dadkoodii koodii dee mid dabadeedna waa tan imaka markay dhibaata dhacdo isagoo qoloynaani soo gurban iyagii loo qayshanayo raashina keeneen iyo waxyaala haba keeneen taas siyaasadooda waxay doonto haba noqoto laakiin waaba tanoo dadka masaakiinta iyo dacafadana iyagoo khayr badano macnaa wuxuu leeyahay in umuurahani waxay keenayaan cidda khisaashaali waa khisaal fiicfiicani inay sii joogto oo noloshoodii ay u hagaagto ay u baaqi noqoto taas way macnu baabu iqbaal الrumi fi kasrati اlqatli cinda khuruuji الdajaal haddaakani baabu iqbaali ruum ruum soo qaabilitaankeeda soo qaabilayso macnaa waa iyagoo soo duulaya bilaaddii islaamka kuba soo duulaya fii kasrati اlqatl maca kasrati اlqatl weeye dil badan iyaduu dhacayo cinda khuruuji dajaal dajaal soo bixitaankiisa agti kolley dagaalkii ruum reer ruum ee muslimiintu ay la galeen ma dhammaan waxa weeye reer faris iyadaa muddo markii laysaye aan badnayn ba iyaga dhulkoodii waa laga takhalusay way dhamaadeene laakiin ha laga qaado sham iyo bal maalan masr iyo waqooyiga afrika iyo laakiin haddana dagaalku waa kuwaas oo dee xurubu salibiyana marka ay soo qaadeen iyo bilaadaasna yimaadeen dee muddada dheer iyo sanadaadka badan socotay dhibta badanna ay kaba dhacday xataa ayaama keliya ama markay soo galeen qudus oo kale baytulmaqdis ilaa toddobaatan kun in ka badan ay ku dileen maalin jumco ay soo galeen bar taasi waa jirto horta dagaalkaasi ma dhammaane laakiin kan inoo soo socdaa waxa weeyaanuun khaasatan waa waqtiyada fitanta waaweyne ay imanayso ashraaddii saacada iyo calaamaadka waaweyn waqtigaa dijaalna soo baxayo bal dagaalo dhici doono muslimiinta iyo reer ruom dhex mari doono aadna dee waxa weeyaan bal loogu riiqan doono iyagana marka dambe la jebin doono walow markiiba dajaal soo baxayo taas buu baabkeedi yahay kolley xalayna waynu fatxu qustandiniya iyo khuruuju dajaal iyo nuzuulu ciisa bnu maryam xadiidka sidaasaynu soo marnay dagaalkaas iyo waxyaalahaasoo qustandiniya ama istanbul waa mar labaadee lagu furan doonaynu soo marnay waana qiyaamadu marka ay dhawaatay ashraadaa saacadee waaweyn oo maaha imika waqtigan ma aha haddaba bal umuurahaas buu baabkeediyo iyadna xadiid dheer baa inoo iman waxyaalaha kuba tacalluqsan xdثna abubكر بن abي شhaybة وعaliي بن xujri kilahma عan بn culayaةa wlفظ لبن xujri cali baa leh xadaثna ismاعيل بن ibrahيm oo iبn culayhi عan أyuba عan xumayd بn hilaali عan abi qataadaة الcadawiية عan yusayr بn jaabirin kolley raggan hore inuusoo wada marnay lakiin sanadka xadiidka markaa afar taabici baa israacay mako isku xiga ayub asakhtiyaani xumayd ibn hilaal abu qataadaة alcadawi iyo usayr ama usayr ibnu jaabir intubana kitaabku way kuba horeeyeen afar taabici baa kala wada warinaya midwoodka kale kaba warinaya marka usayr baa wuxuu uhi waa taabici weyn yusayre qaala hajad waxa kacday riixun dabayl xamraau casba bilkuufati kuufa macnaa iyagoo kuufa la joogo ayaa maalin dabayl aad o ayaa dhacday oo kacday oo markaa magaaladii iyo dee soo gaadhayna casayd buu leeyahay fa jaءa rajulu nin baa yimi yusayr iyo dad kalena waxay fadhiyaan aqalkii cabdillahi bni mascuud oo cabdillahi bni mascuud baa nool oo la joogaa gurigiisina waa buuxaaba nin baa yimi laysa lahu aanu isaga usugnaanin hijiira macnaa shacni kale iyo caado kale aan lahayn hijiira kolley luqaad kalena way leedahay waa shan waa dab waa caadada iyo shaniga iyo xaalada weeyaano haddii la idhaha hiji hijiiraahu dikrullahi subxaanah watacaala oo ninkan caadadiis iyo da'bigiis waxa weeye carabka inuu had iyo goor dikri ilaahay ku hayo haddaba ninkani wax kale ma lahaynba xaalkiisa iyo shanigiisu ma ahayn ilaa ya cabdallahi bna mascuudi jaءat saacatu de markii jawigii isbedelay dabayshaasaa ay timi xoog gali ayuu isidhibo malaa qiyaamadii baaba timo tani waa muqadimo iyo horraac bay qiyaamadii u tahiyo saacaddii markaas wax kala murayn waa soo socdaa wuxuu leeyahi ku dhawaaqayaa yaa cabdاllahi bna mascuudin jaءat saacatu qiyaamadii way timi tagayurkan jawiga ku yimi iyo riixdan buu u qaatay inay muqadimo qiyaamadii ay tahay qaala wuxuu yihi yusayr baa odhanaya faqacada ibna mascuud baa fadhiistay wa kaana wuxuu ahaa mutakian ku jiqilaysanoo malaa markaa dee majliskiisii uu fadhiyey asxaabtiisuna ay la fadhiyeen guriguna waa buuxaysay nooba dambayse dee caadi umuu fadhiyna ama barkimayo waxbuu aduu ku jiqilaysnaa haddaba hagaag buu usoo fadhiistay waa ihtimaam waxaanuu sheegaya uu ihtimaamayo fa qaala wuxuu yihi ina saacata laa taquum qiyaamadu maaha arrintani qiyaamo dhacaysa ma aha qiyaamadu ma dhacayso ma qumayso xataa laa yuqsama miiraasun ilaa aan dhaxal laba qaybsan walaa yufraxa bighaniimatin oo waxa weeye de waa dilka badan iyo waxa dhacaya badan ayaan dhaxal cid qaybsanaysaaba aanay jir ahayn walaa yufraxa bighaniimatin haniimo la helayna aan laguma farxin waa waxyaalo kolley imika wuu wadi doonaa ma odhan imika rasuulka ilaahay baa yihi sidaa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh laakiin xadiidka akhirkiisaan arki doonaa inuu marfuuc yahay oo maaha wuxuu isagu leeyahay oo waa wuxuu rasuulka ilaahi kaba maqlay waayo akhirka xadiidku inoo soo naqlin doonaa marka xadiidku dee fi lasli waa marfuucba anaa ujeeddadu markaa ibnu mascuud muxuu ninkii ku inkirayaa wax la arkay oo ama in dabayl la arkay oo kale ama dee sida dee kolko dhacdo way dhacdayno dee hore dee taariikhda iyo kutubta taariikhda waa kuwa socoto marka ma xidigan dee dabada dheer iyo uu soo baxoo kalo dadku ay u qaatay inay qiyaama dhacayso kale iyo waxyaalo umuuraha caynkaasi ilaa wixii rasuulka ilaahay kuba warramay ashraaddii saacaddi iyo calaameedkeeda yimaadaan qiyaamadii ma dhacayso dee markaa maahan qiyaamadu waa sidaan xarayba sheegnay ilaahun baa og waqti ay dhacayso laa taatiikum ilaa bakta keedana way ku imanaysaa laakiin waxay leedahay muqadimaad dheer badan bay leedahay oo sanado dhan qaadanayo oo dee waxa weeyaan taas ma ilaa muqadimaadkeedaas la wada arkana maaha in la odhanayo berita ama saa dambe ama ka dambe ama waxa weyan sanada ku xigaya qiyaamadu dhacaysa arrinku taa maaha bal xadiidka waa inoo socon doonaa suyuudi ba wuxuu leeyahay raximah llahu tacaala risaale uu ku magacaabay alkashfu can mujaawazati hadihi اlummati alfa sana waa cunwaan risaalo kale risaaladu ay madbacaysan tahay safxaadkeedu dee kitaabkiisa alxawi bay ku dha madbacsantao ma badnaba laakiin waxaa dhacday markii sanadiyadii boqol iyo sideed iyo sagaashankii waktiyada ama sanadaas ba bidabdi ayaa iyadoo kollay culimada qaar laga soo naqliyey ahaar soo aroortay adduunyadu inay toddoba kun oo sanadood ay tahay rasuulka ilaahina kunkii ugu dambeeyey lasoo saaray de wax saa inoogaba sugani ma jirte walaa weliba bacdulakaabirna lagaba soo naqliyey ayaa waxaa la isla dhex maray waa qaahire iyo taas oo kale qarniga madaxiisa waa qarnigan tobnaad ay markaa gelayeen laba sanadood baa ka dhinayd ayaaba qiyaamadu dhacaysa ashraad iyo waxay wada muuqanayaan sidii baa loo keenay intii hore waa diiday oo dee arrimaa rag ay seeyeenna waa jirtay isaguna waktigii markaa ijtihaadka sheegto oo waktiyadii ugu dambeysay cumrigii saddex toban ama ama sanadood buu sii noolaa dee ijtihaadkii lagu uu lahaa anigu mujtahid baan ahay iyo matiid ay ragga lahaayeen iyo taasoo adigu bal umuuro sheeko dheer ba iskaba jirtee ugu dambeyn risaaladu qoray waxyaalo ayuu wadayo bal risaalada ma soo khulaaseynayo laakiin wataan leeyahay de hadalka ibn mascuud baa xusuusinaya rasuulka ilahi xadiisna waa inoo dambeeya inaanay arrintu ahayn dee waxay iska yimaado un oo iyadoo muqadimaadkeedii waxeedii la arag laiska dhacayo la fisho beriya saa dambe inay dhacdo arrinku taas maaha ilahay waxyaalahaasi dhacaane adigu waa wadayo deet wuxuu waxyaalihiisu waday waxyaalahaasuu waday kaba mid ahayd inuu yidhi dajaalka oo kale qarni madaxii buu soo baxaya waxyaalaha ka horeeya mahdiyo taasoo markaa qarniga tobnaad madaxiisa ee la gelayo ma noqon karto haddii uu soo horeeyo waa haddii kunka hijrada dhammaadkeeda waa hadalkiisiisa ahaa markaasaa boqol iyo laba sanadood baa ka harsanaa haddaba markaasu wado dajaal iyo markaa cadceeda soo bixitaankeed markay soo baxda iyo inta lasii noolaanayo in ciisa intu noola adigu laba boqoloo sanadood oo kale isu geeyo oo kale markaasuu lahaa waktigan marka la eego laba boqoloo sanadoodna waa laga dambaynaya lakiin hadal buu wixii dambe u yidhi hadalkiisu iskaba dheeraaye uu yidhi laakiin haddana ummaddu waa ummaddan maxamadiyadu sheegayaa kunka way dhaafaysaa oo wuxuu umuurahan uu tiriyo u baahnaa laba boqoloo sanadood calaqal in la helo waa waxyaalaha uu sugeeyo ahaartaa ka soo qaaday ay kaba midtahay in qarni madaxii uu dajaal imanayo taas laakiin kun iyo shan boqol lama dhaafayo mala maanta hadduu joogo sooyodida de wixii maalintii uu lahaa weli waa sidii uun maanta inuu bedeli laha ayuubaa odhan lahayo odhan laha laba boqoloo sanadood ku dari lahayo kun iyo toddoba boqol ma dhaafaysan waayo de umuurihii oo dhan uu diidayu lahaa may waxaa soo dhaco waxaa soo dhaco may wixii weli bay dhacin mataas wadantu lahaa laba boqoloo sanadood bay qaadanaysaa laakiin hadal buu yidhi ma dhacayso ummadda ay kun iyo shan boqol dhaafto dee dhowr iyo lixan sanadood baana inooga hadhay waktiga au sheegaye laakiin haddii mandiqiisii un la raaco dee hadalkii uu diidayo kalunbaa soo noqonaya oo isaga waxaa filaya maanta hadduu joogo dee tii ma yidhaahayne bal risaalu taa leeyo tan uga jeedaan waxa weeyaan uun qiyaamadu ilaa ay muqadimaadkaasdaan dhacaan wax dhacaya maaha waayo haddii kale waxaan laynoogu ballan qaadiya rasuulka ilaahay waxaan oo dhan baa wada beenoobayo de aan jirahayn markaas hadday noqoto beritaa la fisho ama saa dambe la fisho ama sanadan la fisho iyadoon waxyaalahaas aanay dhicin waxay noqonaysaa akhbaartan baan jirahayn badeo taas akhbaartuna waxyi bay ahayd wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxan yuuxa asaadiq almasduuq baa kuwa warramay taas bo haddaba wuxuu leeyahy ilaa aan miiraas la qaybsan oon qadimo lagu farxin bal taa dhammaan arki doona oo waxaan miiraadka loo qaybsanayna uma qaala wuu ishaaray biyadihi gacantiisii wahakada macnaa jihusaa gacantiisii ugu fiiqay qowlkana ficilka in badan baa lagu idlaaqaa lafdigan qaala ama yaquulu iyo iyadoo dee ficil loo jeedo qaala biyadihi iyo qaala birijli iyo qaala bira'si hadduu madaxiisa dhaqaajiyo iyo kolle waa wax iska badan oo iyadoo idlaaqu lqowli cala alficil imaka qaaladani uu ishaaray weeye biyadihi hakada wanaxaha wuxuu u jiheeyey naxwo shaami xagga shaam buu gacantiisii ciraaq bay joogeen oo kolley galbeed bay kaba xigtay markaa xaggaasuu gacantiisa ufiiqay faqaala wuxuu idhi caduwun cadow ayaa yajmacuuna macnaha cadow weyn kale dee nakiradana malaa iyadoo waxa weeyaan waa dee musawiqaadkii waa in caduwun cadiim waa cadow weyn oo badanba yajmacuuna urursanayo oo dee rag iyo hubba liahli islaam dadka muslimiinta ayay cadow weyn oo aada u badan ayaa waxay u urursanayaan dee waa silaax waxay helayeen iyo dad waxay helayeenba liahli islaam dadkii muslimiinta ahaa wayajmacu lahum dadka muslimiintana isma dhiganayaane iyaguna way urursanayaanoo waa dee waxa weeyaan cuddo hadday tahay iyo cadadba iyo dadba lahum ahlulislaam waa la dagaalkooda lala dagaalamaya dadkii muslimiinta ahaa cadowguna waa cadow soo duulaya qultu waxaan ihi yusayr baale aruma tacni marun baad ujeedaa kolleyna xurubu saliibiya iyo laguma fasirayo waayo way yimaadeen dhulkaasay soo galeen laba boqoloo sanood inka badan bay dhulkaasba ama joogeen kumayaal iyo malaayiin baa kolkol lasoo kaxaynayey oo dee nimankii baabyadoodii iyo waxaas iyo buluugtoodii intay isuba tageen lasoo kaxaynayay laakiin haddana markii dambe dee waa taa ayanu ay halkoodiin kuba noqdeen oo walow dhib badani dhacday meelo badanna ay qabsadeen kolkol dee iyaga inta dhexaa kaga dhimatay iska daa intii dagaalada ku dhimatay kolkol aan dhulkaba soo gaadhin loo qurxiya la yihi jannadiiba halkan tegaysaan ciyaalkoodna kolkol ay soo baxeen malaa teekoodna xamalad dhan oo wada ciyaalasibianna waa jirtaybe taasi way badnayde laakiin taa laguma fasirayo tane wax dambe oo dajaal baa la markaasun dabadeed dhacaya marka taa hore ee dhacday xurubu saliibiya iyada taas maaha tan imika loo jeedaa waa wax weli dambeeya weli aan dhicin qultu markaa waxa dh aruma tacni maruum baad ujeedaa qaala wuxu nacam ha wa takunu waxaa ahaanaysa cinda dakum waa cinda dakum lqitaal dee dagaalkaa dhacaya ama daqaalkii naas ama agti randatun shadiida waa dee jawlatun ama sawlo xoog leh oo dee laaban iyo ama sawlo iyo jawlaaba imanaysa oo dhacaysa oo dee rogaal celin iyo taasi malatan iskagama fasirayno haddii ridatun laba idhaaho ee riddana way dhacaysaabee laakiin imaka taas maata loo jeedaa raddatun shadiida macnuhu waxa weeyaan iyagu way imanayaan muslimiintiina ciidankoodii bay iyaguna dirayaan waa shaam iyo dhulkaati la isku helayo xalayna waa ti aynu soo marnay xadiidkiisna kitaabkan saxiixun inooguba sugnaa in acmaaq iyo daabiq iyo ay imanayaan oo nidhi waa meelo aan xarab kaba dheerayn waa xuduudda shaam iyo turkiya halkaasba weeye inay halkaas ay soo degayaan oo dee meelahaas malxamada weyna ay halkaa ka dhacayso waana noocyadii uun waa meelihii ay waxyaale kaba dhacayeen iyaguna ay yimaadeen iyagoo aada iyo aada uma badan ay yimaadeen markaasaa maxay fayashtaridu way goynayaan oo saarayaan almuslimuuna muslimiintu shurdatan ilmowt macnaa daa'ifo iyo shurday geeri u saarayaan taasoo laa tarjiicu aan soo noqonayn ilaa haalibatan waa siday xaaladu tahay inay qaalib noqoto waa ima an tantasira waa ima an tamuut ma hallaaban ma jirto inay ama nasrigii helaan ama ay dhintaan mooye macnuhuna waxa weeyaan dee dadkii muslimiinta ah jeishkoodii badnaayo meeshii jooga ayaa muwaajahadii waa suurtagal dee waa waqtiyo aada u dambeeya waa waqtiyadaa qiyaamaduna ay dhowdahay ama dajaal soo baxayo la arko waxyaalahan imika lagu dagaalamayaaba inay isbedelaan oonay jirinna waaba suurtagal bal laakiin ilaah baa taa og waxa weeyaan muslimiinta koox iyo daa'if ay saarayaan laftigan shurdana markan deeshintu way damisan tahay ashurda mufradkuna wuxuu noqonayaa ama waaxidkiisu ashurad sida surad oo kale ama shuradiyun sida juhaniyun oo kale marka laba macnay kuba timaadaa macnaha hore halkani waxa weeyaan sida saaxib alqaamuusba uu qaamuuska ku yidhaaho awalu katiibatin tashhadu alxarb watatahayaa-u li lilmowt waa katiibata ugu markaa dagaal iyo muwaajaha jirto katiibata ugu horeysa ee dagaalkii gelaysa u diyaar garoobaysa ama geeribo iyo dhimasho u diyaara taas baaba shurdo lagu magacaaba waanu raaciyey arrinkan wadaa'ifatu min acwaani lwulaati macruufa nimankan madaxda ah dee koox waa askartooda acwaantoodaba ahoo taasna laba yaqaano labadaba waa la idhaha imanka macnuhu waa macnaha hore qeyb ciidankii kaba mida ayay saarayaanoo waxaa loo saarayaa dee ima ama inay nasrigii helaan waa ima an tamuuta laakiin laaban si kali maba jirto marka hadalkiisa waxaa kuba sugnaa saaxib alqaamuus markuu lafdigan shurdo qabanayay sumuu bidalika liannahum aclamuu anfusahum bicalaamaatin yucrafuuna biha labada xaaladna way kaba suurto gelaysaa oo waxaa shurdo loo yidhiba nafahoodii waxay ku calaameeyeen de waa tan ashraadu saaca waa calaamaadkeedii ashraada saacaddu waa calaamaadkeedii marka calaamaad calaamaad laguma garanayo askartuna waa tan miise iyo shaare lagu garta leh qoladaasna ama dee waa calaamaad laguma garanayo tan baa deta shurdo loo yidhi macnuu waa daa'ifo iyo koox iyo qeyb baa la saaraya muslimiintii ciidankii baa la qaybinaya horta qayb baa loo saaraya aba arkaa laa tarjic ilaa ghalibatan fayaqtatiluuna way dagaalamayaan iyagiyo nimankii dee yimi waa reer ume xataa yaxjuza baynahum leylu ilaa uu kala hor joogsado kala celiyo xaajis uu noqdo habeenkii oo magdog markuu galo dee malaa waktigeenan habeen iyo maalin aanay kala soconayn waxaa la arkaa in waa wakti kale iyo wax kale oo dee balihii horeba dee habeen lama dagaalami kari jirin kolkal mirid way dhacaysaa waktiyada hore xaaladu aanay tahan laakiin dee imaka waa tan sida lagu dagaalamaya habeenkuwa dharaar inuu noqonaye laakiin waa xaaladaa dambe oo habeenkii baa kala joojinayo markaa habeenkii uu galo ayaa la kala fadhiisanaya fayafiu way laabayaan oo haaulaai waa sida muslimiintii oo kale xaggii walow wax saase aanay ka hadhahayn qolada haaulaai kuwana way laamayaanoo kullun waa mid kastoo labada daa'ifo kamidi hayru haalibin mid haalib noqday maaha macnaha meeshii waa ladee labada dhinacba waa la dagaalamay la dhintay la dhintay la dhintay laakiin qolana qolada kale kamay adkaanoo dee qoladii iyo intii ka dambeysay umay soo gudbin watafna shurdatu qaybtii muslimiintu ay saareenna way dhammaanayaan kolley qolana may adkaaniyo haddana shurdadu way dhamaatay nin ninka la dhameeyey laga adkaaye waxa weeyaan un waxa ay tahay qoladaasi haba dhamaatee laakiin dee muslimiintii oo intii badnaydii way harhsan tahay oo iyagu kuwan saaray oo iyaguba diyaarka ahoo markaa bal kuwaasi haba dhinteene laakiin wax halkii muslimiintii inta loosoo riexay mucasirkoodii galo ay jabeen arrinku maaha waxa weya qaybtaasi way go- way dhimanaysaa de iyaguna kolley wixii usoo baxay waxaa laga yaabaa inay laba dhintaan oo qolana may qaalib noqon markaasa maxaa dhacaysa subaxdii haddana uma yashtaridu macnaa yaqdacu weeye way goynayaan oo saarayaan almuslimuuna shurdata lilmowt arrinku waa dhimasho ama se guulayso in la guulaysto imaa de waxa weye ima anasr wa ima almowt shurdo iyo qayb kale lilmowt taasoo laa tarjic ilaa haalibatan amase dee dhimanaysa aan soo noqonayn say kusoo noqotaaba iyadoo haalib noqotay haddii kale halkaasay ku dhammaanayaan wey fayaqtatiluuna way dagaalamayaan xataa yaxjuza baynahum leylu maalintan kalena fayafiu haaulaai wa haaulaai kullu gayru haalibin watafna shurdatu qaybtaasna way dhammaanaysaa uma yashtaridu lmuslimuuna muslimiintii baa waxay goynayaan haddana saarayaan shurda lilmowti laa tarjicu ilaa haalibatan markaasaa fayaqtatiluuna xataa yumsuu ilaa ay ka galabaysanayaan bay islaynayaan fayafiu way laamayaan haaulaai wa haaulaai kullun gayru haalibin watafna shurdatu saddexdiiba qayboodba way dhammaadeenba markaasaa muxuu yihi faida kaana yowm raabici maalinta afraad markay ahaato saddexdii qaybood ee horena waxba kama hadhin kolley sanbaa dee nusooyinka inoogaba sugan oo wa min idaafati اmawsuufi ilaa sifati yoomkii waa mawsuufkii araabicna sifaday ahayd qurdibi oo kale isaga nuskadiisa ta kuba sugnayd faida kaana alyowm raabicu oo dee sidii caadiga ahayd oo tacad weeye aada umuuqada muuqasho badan ee halkan waa idaafatu markaa almawsuuf ilaa sifati faida kaana yowm raabici nahada ilayhim shurdo la saaraa iyo qeyb la saaraa ma jirto nahada ilayhim waxa u kacaya iyaga xaggooda baqiyat ahli islaam dadkii ahluislaamka intoodii harsaneyd waa ciidanka intii si kale ayaa xaggii gaalada uba kacaya hada macnaa waa taqadama oo kale asalka hore nuhuudku macna irtifaac baa la yidhah waxa sareeya oo kaleo nahdi imaka naaska oo kaleba dee waxaa imaka nahdi ama dee nahid ba looguma magacaaba imraatu nahid marka la yidhaha nahdi waa dee lirtifaaci can baqiyati sadri taasba waxa weeyaan adugu way hor waxaa hormaraya iyagii u kacaya xaggoodii intii kale fayajcalu llahu ilaahay baa wuxuu yeelayaa addabarat waa galabada iyo dee tahzimada caleyhim iyaga korkood waa gaaladii fayaqtuluuna muslimiintii way laynayaan gaaladii maqtalatan maqtalo iyo dil ima qaala inuu yihi ibnu mascuud laa yuraa miluha waima qaala lam yura miluha waxa weeyaan ibnu mascuud baa wuxuu shaki weeye yusayr eh ama wuxuu yidhi laa yuraa aan la arkahayn laadu naafiye weeye miluha markaa dee istiqbaal buu noqon aan dibba loo arkahayn wax lamida maqtalo laba mida aan la arkahayn taas bay laynayaan ama waxaabuu yihi dee labtu waa tan ficilkii mudaaricna bedelaysay ee maadi macnihiisa kaba dhigaysay oo lam yura aan la arag hore aan loo arag weeye miluha maqtalo laba mida aan hore loo arag ama laa yura aan la arkahaynba aan lababa arkahayn wax lamida adigu waa dil aan laba arag ayaa ay markaa laynayaan xataa ina daa'ira waa wixii duulayay haadkiiba layamuru waa marayaa bijanabaatin dee waana la soconaya waa taan xalay soo maray ilaa qustandiniya dhulka iyadooy aada looga fogaa in laislaba gelayo dhulkaas ay qabsanayaan haddaba layamuru waa marayaa oo bijanabaatin waa nawaaxidooda iyo dhinacyadooda famaa yukhalifu ma goynayo oo iyagii ma dhaafayo kama gudbayo xataa yakhira maytan ilaa uu dhaco xaala kownihi maytan isagoo ah macnaa waxa weeyaan waa kahrada qatliga iyo masaafaadka aad iyo aada u badan ee meydkii daadsan yahay ayaaba daa'ir duuray oo dee marna aan fadhiisani markaas oo dee nasnasani iyagii ma dhaafi karaba oo dee hadduu socodkaas iyo duuritaankaasu ku jiro waabu soo dhacaya sababtu waa libicdi masaafa waxa weeyaan alati intasharat fiiha aljuhaf adigu taasba weeye ama natigiha laba idhaahe macnaha ujeeddadu waa farabadni waxay kala qabtay iyo masaafada fogideeda ayaa daa'irkii aan marna fadhiisanen dee meel kale oo kolba dega aan helin ee duulayay uuni aanu dee ay noqonaysaa inta aanu kaba bixinba inuu soo dhaco oo uu dhinto fayatacaadu waa halkan halkii ahayd xataa laa yuqsama miiraat walaa yufraxa bighaniimatin waa markaa iyagii la jebi laakiin dee muslimiintiina waa kuwa intii hore oo dhami dhammaadee kuwana kollay in badan baa kaba dhimato fayatacaadu way istirsanayaanoo banul abi aabba dee waxaan kuwa u wada dhalay ama awow kasoo qaada waa dad isku jirib ahaa oo meesha wada joogay qaraabo ahaa ayaa istirsanayao kaanuu ahaa miata boqol falaa yajiduunahu cadadkii ma helayaan ama macduudkiiba miihi baqiya inuu kaba hadhay minhum ila rajul waaxidu nin keliya un mooye oo macnaa waxa weya dad boqol ahaayo isku jiribba ahaa awow keliya u aada abtirsanaya ama aba keliya adigu oo dhow u abtirsanayay ayaa markay dib dee dagaalkii intuu dhammaado la yidhaaho barya inaga dhintee ay istirsadaan dadkii boqolkaaba waxaa noqonaysa in mid keliyaba ka baaqi yahay markaa maxay noqon kor haddii dadkiiba sida ay u dhammaadeen haniimada lagu farxo ama miiraadka la qaybiya maba jirayo weeyaanoo waa karat alqatli iyo karat almowt iyo iyadoo xaaladuba ay taa noqotay marka wuxuu yihi fabiayi haniimatin yufraxu kol haddii xaaladu taa tahay haniimadee lagu farxayaa wa ayu miiraatin yuqaasamu miiraadka la qaybsanayaana keebuu yahy maba jirayo weeya markaa haniimo lagu farxo dee dadkii boqolkaaya wada socdee isku reerka ahaa marka ruux kaba hadho kaas dee qaniimo uu ku farxu yidhaha xoolaad heshay ama miiraadku yidhaha dad baad dhaxashay taasi maba jiraysa weeye arrintuba xaaladu taasay noqonaysaa fa baynamaa waqtihum iyagu kadalika xaalada ay ku sugan yihiin ida samicuu macnaa iyagoo waatay aynu xalay soo maray iyagoo iska aamin noqday iyagoo seefahoodii zaytuunka dhirtii zaytuunka hayd ka laalaadiyey macnaa waa amni waxay ka cabsanayaan maba jirto ayuunbaa id samicuu waxay maqleen biba'sin waa arin weyn basigu dee alxarb shadiidana basi waa la yidhaha almr alhaa'ilna waa arin weeye aad u adag culus ayay maqleen oo huwa akbaru min dalika wixii hore soo maray ee malxamada almalxamat alkubra kaba soo maray kaba weyn waa maxay arinku fajaءahum waxa u imanaya sarikh waa almustasrikh almustakiid ruuxii qaylinayay ama qayladoonkii ayaaba u imanayo wuxuu odhanayaa ina dajaala dajaal qad khalafahum fii daraaliyihim macnaha sariik iyo mustakiid baa u iman iyagoo halkaa jooga xaaladna ay taa tahay deeto wuxuu odhanayaaba dajaal iyo dee wixii uu watee uu fidneeyey ayaaba caruurtiinii iyo dadkiinii idin weydaartiye beledkii markaasay fa yarfuduuna way daadinayaan weeye ka tegayaan yatrukuuna maa fii aydihim wixii gacmahooda kuma sugnaa wax haniima iyo waxya faraha laga qaadayaayo wayuqbiruuna waxay soo qaabilayeen xaggii beledkoodii iyo diyaartii sham weeyaane fayabcahuuna waxay dirayaan casharata fawaarisa toban faris dariicatan xaala yihiin kuwaasi kuwo iyagu ilaalo ah oo dee korjoog bay diranayaan ama dee ilaalo kasoo horeysa bal warkiina sii hubsata ayay soo dirayaan dadkii kalena waa dambeeyaa wixii dee bal ka hadhay malxamadaas waan halkan xadiidka aan leenahay intii hore o dhan ibnu mascuud hadalkii baan wadnay muu odhan rasuulka ilaahay baa yidhi waa kan xadiidku inuu marfuuciyey marka inoo sheegayo qaala rasuulu llahi sala اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi inii anigu la acrifu waan garanayaa asnaam dee waxyi baa u yimi si kalu ku ogaadee ma jirto ilaahay baa usoo waxyooday magacoodii baa loo sheegay magacyadii aabbahood baa loo sheegay fardahay fuushan yihiin baa midabadoodii looba sheegay dee waa kaasoo haddaba waan garanayaa asmaahum ragga ah tobanka ah ee fawaarista ah ee ciidankii ka soo horreeyey xaggii balbilaadii iyo dajaal dhulkan u weydaartay iyo iyaga ay iska soo horreyseena daliicada ah waan garanayaa magacyadoodi iyo asmaaba miyo arwaana khuyuulihim fardahooda midabada ay leeyihiin ay fuushayiin hum iyagu khayru fawaarisa waa dad faras fuula ama fardooley ah kuwa ugu khayr badan weeyo calaa dahri lardi dhulka korkiisa kusugan yowmaidin maaha dee dad ay ka khayr badnaa baa jiro oo dadkii horebe waa dadkii markaa jooga fawaarista kuwa ugu khayr badanba weeye aw min khayri fawaarisa calaa dahri lardi yowmaidin waa dee mintii tabciidkeeda ama waxay kamid yihiin fawaaris iyo dad fardooley oo fardafuul ah kuwa maala dhulka korkiisa kuma sugan kuwa ugu khayrka badan bay kamid yihiin taas bui qala bn abi shaybata fi riwaayati can usayr bni jaabirin manaa xadiid kale xadiidkaa dheero dee macnihiisna waa taan aragnay arrinkuna waa wax gayba oo ama dee rasuulka ilaahay waxa weeyaan loo soo waxyoodu inoogaba warramay arrinkuna weli wax dhacay maaho dee dajaal ma soo bixin in waktigaasi dajaal soo baxayo waa kaa nebi ciisena soo degayo xalayna waa ta weliba xadiidkii abu xudayfa waa inoo markaas dee abu sariixa xudayfa waa inoo soo socdaaba aayaadkaa waaweyn ayay kaba mid yihiin oo de waxa adigu markaa qiyaamadu dhawaato dhici doono kolley xadiid lamidana ama ku dhowna waatan xalay soo maray wuxuu leeyahay halkan dambe in bukhaari me muslim laba sheekh baa xadiidkan uu ka wada wariyey abubakr ibnu abi shaybata iyo caliy bnu xujrin markaa riwaayadii hore waxaan kusoo maray can yusayr bni jaabirin yusayr ama taasi waa cali ibnu xujri lafdigiisa ama ibnu abi shayba riwaayadiisu halkaa ya-da ayaa hamse ahayd can usayr bni jaabirin kolley ninku dikrigiisu halkii bal matalan arrintii uweysiyo waa inoogu horreeyo waa ninkii dee xadiidkii uweysiya dee cumar iyo kaba warinayay taas labada laftina waa waxaan soo aragno balna yusayrna waa lagu dabdiyey usayrna waa lagu dabdiyey laakiin waa ninkan taabicigan weyne weeye can usayr bni jaabirin وxadثnي محamed بن عubayd الغbariي qال xadثna أحmed بن زayd عن أyub عن حmayd بn hilaal عan أbي qtاdة عan yusayr بn jaabirin qaala kuntu cinda bni mascuudi ina mascuud baan la joogay fahabat waxaa dhabatay oo kacday riixun dabayl xamraa u cas wasaaqa xamaad waa kaxeeyey waayo maanta xamaad ibnu zayd baa ayuub ka warinaya markii hore ismaaciil ibnu ibraahim ama ina culaye ayaa ayuub ka warinayay waa xamaad markaa faacilka saaqadani uu kaxeeyey alxadiida binaxwi xadiidkii markaa ismaaciil can ayuub aynu dheeraaynu kaba soo baxnay mid laba mid ah wa xadiid ibnu culayata atamu ashbac laakiin xadiidka xamaad waxaa ka taabsan ashbacna bimacnaa akmal waa atamun weeyaane xadiidkaan kaba soo baxno ujeeddadu riwaayadan xamaad tii bay laba mid tahay naxwigee tahaye laakiin kaas baa ka dheeraa ka taamsanaa riwaayada ismaaciil baa ka taamsanayd وxadثna شhaybان بن فروخ qال xadثna سلayمان yعن بن المغيرة qال xadثna حmayd yعن بن هiلاal عن أbي qتاadة عن عsayr بن jاaبir qاaل kuنت في beyt سلayman بن غيr imika taaبici mah xadiidka imika saddex taaبici baa sanadkan dambe kusugan ayuu markuu meeshii ka baxay qaale wuxuu uhi kuntu waxaan عsayr baa leh fي beyti cabdاللahi بن masعuudi والbeyt والxaal الbeyt aqlkm alآn uu buuxo waa dadkii dee u yimi cilmiga ka qaadanayay buu aqalku kaba buuxay qaala fahaajat riixun xamraau bilkuufati fadakara naxو xadiid ibni culaya markaa maanta xadiidkii ibnu culaya oo kale aynu kaba soo baxnay ayuu isaga raawiga waa sulaymaan ibnu mugiirana uu sheegay maanta waa sulaymaan ibnu mugiirana waana xadiidkaan kaba soo baxnay kolle macnihiisi aan soo ogaan baabu ma yakunu min futuuxaati muslimiina qabla dajaali waxaa ahaanaya muslimiinta futuuxaadkooda iyo fatxiyadooda dajaal intaan la gaadhin ama dajaal aanu soo bixin xadaثna qtaybaة بn سacيidi qala xadaثna jariir عan cabdالmلك بn cmayr عan jaabir بn samurةa عan naafic bn cutbata qaala kuna maca rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslm fii غaswati xadiidka inta hore waa dad aynu soo maray jaabir ibnu samurana waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ah aabihii samurana oo صaxaabi horanaynu kitaabka marar ugu soo marray maaha mar iyo lababae marar baan ugu soo maray taas weeye laakiin maanta jaabiriyuu ka warinaya naafic ibnu cutba ayuu ka warinaya n hore usoo aragnay maaha kollay dibna inooguma dambeeyo oo saxaabigan ba waa saxaabi kale weeyaan naafic ibnu cutba saxaabi kale weeye ayuu kaba warinaya laba saxaabiba xadiidkii inoogu wada sugan naafic ibnu cutbahana cutbahani waa cutbat ibnu abi waqaas weeye sacd ibnu abi waqaas walaalkii marka waxaa u adeer ruma ah sacd dee jaabir ibnu samurana sacd walaashii baa dhasho ilmaabti bay markaa noqonayaan ninkan uu kaba warinaya bal waxaan leenahay waa saxaabi dadkii fatxu maka islaamay kaba mid ahaa yowma alfatxi rasuulka ilaahayna xadiidkan buu kaba wariyey waa muqil waayo xadiid kale kutubta uguma sugna xadiidkana waxaa dee cidda uu wariyey waa muslim iyo ibnu maaja usuusha lixdaa marka leega cid ka baxsan oo warisay way jiraan cid oo labadaa kitaab mooye meel kale kuma sugna oo muslim iyo ibnu maaja baa wax ka wariyay usuusha xadiidkan keliyana weeye waxay kaba wariyeen bal waxaan leenahay waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahi kaba mida ibnu cam ibnu akhi sacd ibn abi waqaas weeye ama aabihii cutbat ibn abi waqaas isagoo gaala ayuu dhintay qabla fatxi makata waa dee wuu waa gaalba bal dadkii uxud iyo dee waxa weeyaan dagaalkii joogay buu ahaa xagga gaalada bal waxyaalo rasuulka ilaahina waxaan filaya salawaat ullahi wasalaamu caleyh laga yaabaa inuu dee inuu isagu ahaa ninkii dhoosha kaba riday uu ahaa taasba adugu laakiin dabadeed buu dhintay gaalnimadii buu kuba dhintay cutbata ibn abi waqaas waana sacd ibn abi waqaas walaalkii ee naafican iyo nin kaloo kolley dagaaladii muslimiinta iyo futuuxaadkii magac weyn ku lahaa haddii shaam markii la joogay iyo khaasatan markii dambe ee ciraaq qaadisiye dagaalkeedii oo ciidankii shaam ka yimid ninkii watay weeye ee mirqaal la baxay cali ibnu abi daalib baad taa ku magacaabay markaa lama odhanayna hashim iyo aabahoodi weye ayay naafican walaaliyeen hashim ibnu abi cutbo ciidankii markaa shaam dee qaadisiye lagu xoogeynaya shaam ka yimi ee qacqaac uu la socday ciidanka ninkii watay weeye walow qacqaac kasoo horreeyay dee geesiga macruufka ah bal qacqaac ibnu camri adugu waa ciidankaa ninkii watay weeye oo markii dambena adugu dee waa nin dikri lahaaba oo adeerkii markii dambena laba joogay dagaaladiisii qaadisaya wixii ka dambeeyana kaba qayb galay waa ninkan walaalkii bal waxaan leeyahay waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahi ka mid a xadiidkanun baanu kitaabkeena ku leeyay ibnu maajana xadiidkanun buu ku leeyahy kutubta kalena waxba kuma laha aabihiina waa taan xaalkiisa sheegnay marka laba saxaabi baa kala warinaya qaala wuxuu yihi markaa naafic kunaa waxaan ahayd maca rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay maciisa fii gazwati duulimaad dee kol haddaan leenahay yowma alfatxi buu islaamay waa intii ka dambeysay une ghazwanu rasuulka ilaahay maciisa ahayd qaala wuxu uhi faata nabiya sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxa u yimi ghazwadan laynooma soo magacaabin mid ay ahayd dee may inoo soo naqlinaayo madu qowmun qowm baa u yimi min qibali lmaqribi xagga galbeed wajihada adigu marka ay joogeen uun galbeedkeedii bay kaba yimaadeen calayhim korkooda kuwaasoo caleyhim korkooda hiyaabu suufi dhar suufa xidhnaa dharkii dee acraabtoodii ayay xidhan jireenba dhar suufay xidhnaayeen fawaafaquuhu rasuulka ilaahay bay la soo kulmeen ay soo waafaqeen cinda akamatin akamadu waa tal cidu ama burcidu marka ay ruantay istuusho oo kale dee akamo waa la yidhaha kolkol alxijaara almujtamica fi makan waaxid taasna akamo way idhaahaan waxa weeyaan adigu bal meel haddaba saas oo kale ah oo ama sandee xeebahoo kale waktigaa meelahan burciidan iyo ciidan istuulayse roon taasoo kaleo tal aba ama dhagxaan roon oo haar yar oo kale iyo waxyaalo agteed bay la joogsadeen rasuulka ilaahay kusoo waafaqeen fa inahum iyagu laqiyaamun way taagnaayeen wa rasuulullahi rasuulka ilaahayna sala allahu calayhi wasalam maaha dadkii reer madiine iyo kala yimi waa dad u yimi markaas waa dadkii caraabta ahaa qaacidun waa fadhiye qaala wuxuu ihi naafic faqaalat lii nafsi naftaydii baa waxay igu tidhi etiib macnaa waa naftiisii rasuulka ilaahay buu u baqday etiib u tag nimankan oo iyo dee rasuulka ilaahayba oo faqum baynahu wa baynahum iyaga dhexdooda iyo rasuulka ilahay dhexdiisa joogso laa yaktaaluunahu waa lianlaa yaktaaluhu wey ikhtiyaalna waxa la idhahda waa alqatlu hiilatan ama si kafla ah oon ruuxu aanu iska ogeyn dee dilka loo dilaa la yidhaha haddaba si aanay rasuulka ilaahay dee kiilo ahaan aanay ugu dilin waxaa roon inaad kala dhex joogsato macnaa rasuulka ilaahay buu u baqday dee nimankan caraabta waa ugaba baqday naftiisii baa tidhi markaa taas waa wixii uu isagu isyidhi weeye bal u tago waanu ka yar go-naa malaa dee hadalna waa u socday kala dhex joogso si bal rasuulka ilaahu salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nimanka dhibkooda aad ugaba ilaaliso qaala wuxuu ihi uma qultu haddana waxaan idhi waa naftiisii un isagaa is odhanaya lacalahu waxaaba laga yaabaa rasuulka ilaahay najiy macahu inuu la faqayo wax sira naji waa almunaajaat almuxadathatu siran inuu arrin gaaraba ay ka wada hadlayaan u sheegayo arrintaas aadnay habboonaynay inaan adigu aada dhex tagto si aad hadalkaa dee sirtaad u ogaataa malaa taasaaba mudan haddana waa wixii uu is yidhi lacalahu najiyun macahu waxaa laga yaabaaba inuu la faqayo rasuulkii ilaahay oonay habboonayn ama aanu rasuulka ilaahay doonaynba inaad maqasho hadalkoodaas oo waxa fiican markaa mala inaanad u tegin haddana geesti kale u qaalib noqotay inuu u tagaa u qaalib noqotay faataytum waan u imi dee rasuulka ilaahina iska joogiyo nagabal naga joogsa iyo muu odhanoo faqumtu baynahum wa baynahu waan istaagay rasuulkii ilaahay dhexdii iyo dhexdoodii iyagii baan adugu halkii meel udhaxaysa un ayuu joogsaday qaale wuxuu uhi faxafidtu waan xifdiyey minhu rasuulka ilaahay waxaan kaba xifdiyey arbaca kalimaatin afar kelimo acuduhuna waan tirinayay fi yadi waa sida u dabdinayay kelimaadka wuxuu uga jeedaa waa jumal de maaha kelimadii una sida ibnu malik qowlkiisii oo kale wakilmat biha kalaamu qad yuam oo kolkol dee kelme inta la idlaaqa loola jeedaa kalaam sia laa ilaha illa allahuba kelimatu tawxiid waa inta la idhaha dhowr kelimana weeye imaka markaas intani waa kelimaad eh maaha uun afar kelimo mahena way kaba badnaatay macnuhu waa taasun waa jumal iyo cibaaraat waan tirinayo gacantiis gacmahaygaan ku tirinayay dee mid mid baan u tirinaya si uu xafido markaa qaale wuxu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh takzuuna waa duuleysaan jaziirata alcarabi mala dee waa intii wixii ka dhinayd jaziirada carbeed horena waa ti aynuu soo maray bal intay kuba taxadeeyaan bal waa carab dee manshaeediyo halkii asalkeedu ahaa ay degi jireen oo u asalka ahayd weeye jaziirana waxaa loo yihi kolley biyaa hareereysano badan dee ama casa ahayd berigaa horena baxrulgulzum ku magacaabi jireen oo kale iyo dee khaliijkan imaka dee khaliijka oo kale iyo bal dee cumaan iyo marka xaggaa leega muxiidkii hindi ahaa iyo webiyadan dee ciraaq iyo mare iyaguna sham iyo xaggaa kaba soo goynaya waa dee jaziiradaas oo kale ayay kuba jiraan haddaba jaziirat lcarab fayaftaxuha allahu ilaahay baa furaya oo rasuulka ilahi waxyaaluu kaba warramay waa intii kaba dhinaydna jaziire markaa jaziirat alcarab uma farisa faris baa ku duuleysaan e faris baa markaa waa jaziirada marka ka baxdaan jaziirat alcarab faris baa ku duuleysaanoo fayaftaxuha allahu ilaahayna waa dee jirka macruufka amase bilaadoodii weeye iyadana ilaahay uu furaya uma taqsuuna ruuma ruum baa haddana ku duuleysaanoo fayaftaxuha allahu ilaahay iyadana waa idin furaya uma taqsuuna dajaala waa dajaal ayaa de waa marka dambe ay soo noqdeen waa xadiidkaasaynu kaba soo baxnay dajaal markuu soo baxo oo wixii uu haleeyo o dhanna wato dee iyadana fayaftaxuhu llahu ilaah baa furaya ujeeddadu waa mamlakadiisiiyo wixiisii oo dee waanaynu soo maray waana inoo dambaysa axaadiistiisu way dambeeyaanoo dee nebi ciise ayaa dilaya muslimiintuna way la socdaan bal imaamkii muslimiintu markaasna waa almahdi waa la joogaabo waa dee wa imaamukum minkum sida xadiidka kuba yimi haddaba fayaftaxuhu llahu bal waa adigu umuurihii uu sheegay rasuulka ilaahay dee wixii la arkayna waa la arkayba si uu rasuulka ilaahay usheegayna waa loo arkay waxa weli dambeeyaana saa rasuulka ilaahay ugaba warramay unbay noqonayaan waa waxyi ilaahay uu soo waxyooday waa qeybkaa uu kaba warramay wixii la arkay waa la arkay waxa kalena dee shaki kuma jira ee waa wax la arki doono dee ilaah baana laakiin og intay qaadanayso dee intaasna waxyaalo fara badan oo rasuulka ilahi kaba warramo la arkay way jiraan waxyaalo dambeeyana way jiraan xagga marka la eega jaziirat lcarab farisna dee haddaan eegno markii muslimiintu ay xuruub ridda ka faaruqeen ba xuruub ridda ka faaruqeen cahdigii abubakar halkii ugu horreeyey ciidanka muslimiintu galay faris bay ahayd ana si rasuulka ilaahay noo sheeg faris waa sidan uu kuba warramayo markii xurubu ridda carab adigu dee ridowday amase ka diiday adigu arrintoodii la dhameeyey waayo taasaa dee muddo qaatay ilaa koob iyo toban ciidan baa mar keliya uu la kala diray oo carabun loo diray iyo dadkaasi waqtigii abubakar markii iyaga laga soo faaruqay dadkii waxaa loo jiheeyey reer faris walow aan markaa dhulkii la qaban oo dee khaalid bin walid iyobaa taas ciidamadiisii riddada ka baxay unbaa xaggaa tegay ugu dambeyn markii dambe iyada iyadoo dee meelo badan ay galeen laakiin kolley laysdhex joogo ayaa markii dambe dee ay noqotay xuruubtii markii hore sham ama dagaalkii yarmuuk markaasoo dee taa qayb ciidankii khaalid xaggan usoo wareego musanam bnu xarisa iyo ay kuba hadheen reer rumna iyada dhulkaa waa laga saareen laakiin reer rum dee baaqi bay noqotay badi un bay kaba tallaabeen dagaalkoodii ma dhamaan ilaa wakti markaa ma dhamaan kan imanka dambe la sheegayo waa dee ka dajaal uu raacayana waa ka aynu soo marro oo almalxamat alkubraa iyadu waa calaamaadka iyo ashraada dambeeya weeye fayaftaxu allahu uma taqsuna ruuma fayaftaxu uma taqsuna dajaala fayaftaxu lah qaala wuxuu yihi faqaala naaficu naafic baa yidhi jaabir baa odhanaya naaficna waa saxaabiga xadiidka warinayey jaabirna waa saxaabigii labaadee kaba sii warinayay waayo isaga raawigan baabu leeyahay walaa jaabir baa kaba wariye yaa jaabiru jaabirow laa naraa ma arkayno o dajaala dajaal macnaa ma qabno weeye oo yakruju inuu soo baxayo xataa tuftaxa ruum de xadiidkuu eegay inay waxaa rasuulka ilah ihi uma taqsuna ruuma fayaftaxuha allahu uma taqsuna dajaale dajaal imaatinkiisan maha isagu meel in laguma duulaya oo markaa uu yimaado dee taas muslimiintu iyagoo dee dagaalba u diyaara dee nebi ciisena sooba degaya markaas buu nebi ciisena dilaya haddaba in waxa weeyaan dajaal soo degin ilaa uu markan uu soo dajaal soo bixitaankiisu waxaa ka horeynaya fatxu ruum laakiin way isku xigaanuun fatxu ruumna de waa dagaalkan malxamada weyn weeye maaha futuxaadkii dhacayba khilaafadii raashidada ahayd dhacay ee dee bilaadii sham iyo masar iyo lagagaba saaray taas maaha ugu dambeynna xataa dee qustantiniyana waktigaas xalay aan kaba soo wararayn waa tii la qabtay istanbule laakiin mar dambea dee wuxuu is wada bedeli doonaan waana markaa umuurtan weyn ay dhici doonto baab fi laayaati alatii takunu qabla saacati wuxuu u baabaysan yahay aayaadka dhici doona saacadda waa aayaadka waaweyn weeye ee saacadda horteed dhici doona kolleyna waa aayaadka waaweyn ee ashraada waaweyn ee saacadda weli aan iman laakiin iman doona xadaثna abu khaysamata زuhayr بn xrbi وaisxaaq بn ibrahima وbn abi cmar almakiy wlafd lزuhayri qaala isxaaq akhbarana waqaala اlaakharani xadaثna sufyaan bn cuyaynata can furatin اlghazaasi عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاaري قال أنه قال سندka روح cسبi ma jiro فرات بن أبي عبدالرحمن الغزاaزna horeynu usoo maro waa تaaبعي abuطفيlna waa صحاaبي أصحاabtii رasuulka ilaahay yaryareyd kaba mida bal waa أصحaabtii rasuulka ilahay ninkii ugu geeri dambeeyey cاmr بن واثirta sida mسلم iyo صاaحب الkitaaب ay dhahaan axad saxaabada kamida oo ka dambeeyey mama jirto de aqoosha kii ugu dambeeyey haddaan eegna boqol iyo tobankii hijirada ayuu dhintayba ama boqol iyo labadii adigu bal waxa weeyaan saxaabigii ugu dambeeye weeyaan oo akhiru saxaabi mowtan akhiru saxaabati mowtan saxaabi kanuu markaa kasii warinaya waa xudayfat bnu asid oo kitaab ulqadarna aynu kusoo marnay xadiidkiisii bal abuurka ilmaha iyo waxyaalaha dhacaya xadiidkii ibnu mascuud lamid aha waxyaalana ay ku kala dunaayeen waa ti aynu soo marnay qaala wuxuu ihi صaxaabigaasi iطalaca الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam calayna waxa daalacday oo dee meel saru naga soo egay rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu عalayh walxaal naxnu anagu natadaakaro aan cilmi ka mudaakaroonayno waa shu-uuntii saacadda iyo qiyaamada dhicitaankeeda iyo ixtimaal inay dhaksabo u dhacdo waa waxyaalaha dee layslahaa oo de waa mudaakeradii mudaarasadii weeye cilmi ahaan waana shu-uunta saacaday ahayd rasuulka ilaahayna qurfo ka yar sarreysa iyaga halka ay fadhiyeen buu ku sugnaayo markaasuu dee ashrafa calayhim markaasu faqaala wuxuu ihi maa tadaakaruuna waa say taalla dee maa tadkuruunana malaa nusqooyinka qaarkood way dhacdeenoo jawaabtooda ay isku mid yihiin maxaa sheegaysaane xusaysaane waxana ka mudaakaroonaysaa muxuu yii amasan inoo taalla waa dee ficilkii mudaaric ee labada tood ay xagga hore ka galeen oo mid la gooyin weeye asalku wuxua maa tatadaakaruuna inay sida dee ka horeba uu yahay marka labadii to-ood baa mid ahaan iqtisaar ahaan loo gooyay sida dee iska macruufkaa qur-aankana waa tan tanazalu lmalaaikatu iyo naaran talada iyo waatan kuma soo noqnoqoteen maa tadaakaruuna qaalo waxay dhahen nadkuru saacata saacaddaan ka hadlaynaayo oonu wax isweydiinaynaayo waa saacadda ayaan ka mudaakaroonayna qaala markaa rasuulka ilahi wuxuu ihi de iyagii waxaaba dhici karta in islaam waa kan saacaddiiba way dhaqsay inay udhacda la arkaa imikaba ay timaado markaa rasuulku muxuu yihi inahaa lan taquuma saacaddu maaha ma dhacayso xataa tarawna qablaha cashra aayaatin ilaa toban aayadood aa aragtaan horteed xataa tarawna waa sida inoo taalaan filayaa dee nusqooyinka tarawna de xataana kolle waa ficilka mudaaric way nasbin jirtay marka waxaa daahirku ahaa in la yidhaha xataa tarow waliba shardigii waa buuxa ay ku nasbin jirto shardigu waxaa ficilku inuu mustaqbal yahay waayo ficilku hadduu mid markaa jooga yahay xaal ama xaal lagu awilo ibtidaaiya laga dhigay waa la rafcin jiro markaa may nasbin jirinba laakiin marka uu mustaqbal yahay way nasbin jirtay imakana waa mustaqbal oo wax soo socdo weeye bal markaan taas nusqooyinka qaarna way dhacdaan la yidhaha fi bacdi nusakh xataa tarow waana dee saa qawaaciddii waafaqsanayde bal waa macnuhu kaawe ilaa aa aragtaan iyada horteed waa qiyaamada horteed ilaa calaamaad waaweyn waa aayaad waaweyn dee intan calaamaadku way kaba badan yihiin ashraada e laakiin waa kuwa waaweyn ee weli iman ilaa kuwa aragtaan qiyaamada ma dhacayso ujeeddadu intay dhan calaamaad kaa arag weli qiyaamadii ma dhacayso ilah baa waqtigii dhacaysa og laakiin horta ma imanayso iyadoo calaamaadkaasi muuqdaan mooye fadakara rasuulka ilahi wuxuu sheegay adukhaana qiiqi buu sheegay wadajaala dajaali iyo wadaabata daabadii waduluuca shamsi min maqribiha cadceedo xaggeeda galbeed kaba soo baxda wanuzuula ciise bni maryama isagoo dee xaka muqsida ah shareecadeedna wax ku xukumaya soo degitaankiisa uu soo dega sala allahu alayh wacala nabiyina wasalam wayajuuja wamaajuuja iyo dee yajuuj iyo maajuuj soo bixitaankooda iyo wahalaaثata khusufin saddex khasfi khasfun waayo khasfun be waa saddex dhuglagoyn weeye oo dee meelaa kolkol waa tan iskaba dhacda ama dade ama roob ha dhaco ama waxyaalo inzilaaq dhulkao kolkol dad ay ku aasmaan oo waxyaalahaas laakiin waa kuwo waaweyn oo saddex khasfun bilmashriq khasfi xagga bari ka dhici wa khasfun bilmaqribi iyo mid galbeed kaba dhici iyo wa khasfun bijaziirati lcarab de waayo marka dadku diintii ay kaba tagaan oo dee weli inay umuurama dhowo oo rasuulka ilaahay wuxuu inoo sheegay salawaat ullahi wasalaamu alayh in dee xataa jaziirat alcarab inteeda ba gaalnimadii waa markaa dee qiyaamaduba ay dhowde umuuru ay dhow yihiinba inay xataa asnaabta cibaadadeedii lagu laabmayo oo markaa dee waxyaalaha khasfigana keenaya haddaba iyo khasfi jaziirat lcarab kaba dhacaya marka intani waa sagaal waakhiru dalika waa aayaadka ka ugu dambeeyana naar dab weeye takhruju kasoo baxaysa min alyamani yaman oo tadrudu eryeysa annaasa dadka ilaa maxsharin waa meel si lagu xashrinayo adigu waa dhulkaa shaamiye xagga u kaxaynaysa oo dee dabagelaysa horeynu naartaa usoo maray bal ilaa umuuraha aragtaan aayaadkaa waaweyn in qiyaamadu ma dhacayso bal bacd alculamaa dee siyaale ay u tartiibiyeen baa jirte laakiin imika waxaan leenahay horta tan ognahay nebi ciise dajaal isaga kasoo horeynayo nebi ciise dulucu shamsi maqribahana way kaba dambaysaa daabada iyo dulucu shamsi maqribahana isla waqtiya ayay dhacayaanba in bal umuurahaas weeye ama aayaadka ta ugu dambeyn doontaana waa dabkaa kasoo baxaya halkan ee dadka dabada ka kaxaynaya ee halkii ay kolba ay ku hargalaana la hargelaya halkii ay ulahoydaana uhoynaya de bal bilaadii mala xagga shaam u ururinaya taasba wey ilaa umuuraha aragtaan qiyaam ma dhacayso kolley waxaan filayaa waa calaamaadkii saacadde waaweynaa waxaa jira uun halkan malaha wax yar joogsi leh fadakara dukhaana horeynu usoo maray ibnu mascuud oo inkirayay iyadoo uu maqlay nin leh qiiq baa iman doona dadka markaas waxa weeyaan ruuxii muminkaana duri oo kale uu kuba noqda kii isaga gaalki iyo gaaladiina gaaladiina iyada dee waxa weya anfaastoodii iyo neeftoodiiba qabto ay ku neef qabatoobaan bal taas oo kale in isaguu diidanaa uu lahaaba dukaankaa wuxuu kuba fasiray fartaqib yowma taati samaa bidukhaani mubiin qoraysh wixii helay mar abaare ay ku dhacday oo dee rasuulka ilaahayna intuu habaare taa inayd waynu soo maray laakiin kolley kalaamkaasi waa inoo horreeyey balkaasna waa jira dee isagu dukhaan aan ka dhashay un gaajadan iyo waxaasuu noqonaya waa hay-ata dukhaan buu ahaaye laakiin kana sida xadiidkan imika inooguba sugan dukhaan mar dambe imanayaa jirta calaamaadkaa saacadee waaweyn kaba mida dee waqtiyada calaamaadkani muuqanayaan ba muuqanaya bal taas weeye hoo barhkood ay soo naqliyeen dee ayaama waxoogaya inuu dhulkaba dee uu ku baaqi noqonaye bal isaguna waa calaamaadkaasun umuurahaas ilaa ay dhacaan qiyaamadu ma dhacayso xadaثna cubaydاللh بن mعadin العنbariي qال xadaثna abي qال xadaثna شhuعbaة عan furati الغزاaزي عan abi الطfayl عan abi صريxaةa xudayfaةa بn asيdi qaal kana النabiy slى الlه عليه وsلم rasuulka ilahi wuxuu aha fii غurfaةi غurfu kuba sugnaa wanaxnu asfala min anaguna meel ka hooseysaanu fadhinay faطalaca ilayna xagga iyagiibuu soo dhaawacday rasuulka ilah soo eegay faqaala wuxu uhi maa tadkuruuna maxaa xusaysaan ee ka faalloonaysaan amaa ka sheekaysanaysaanba qulnaa waxaan idhaha saacata saacaddaan hadal haynaan kan mudaakaroonaynaa qaala wuxuu uhi ina saacata laa takunu xataa yakuuna cashru aayaatin ilaa la helo yakuuna waa tii taamad ahayd ilaa uu dhaco xasilaan la helo toban aayadood khasfun bilmashriq wakhasfun bilmaqribi wakhasfun fi jaziirati alcarab wadukhaanu wadajaalu wadaabat lard waana taa dee daabat اlardi suuraة الnmli kuba sugan wayajuuj wamajuuj wadulucu الshamsi min maqribiha iyo wanaaru الnaar takhruju ka soo bixi min qucrati cadanin waa cadan meesha la yidhaaha halkeeda ugu durugsan waa bilaada iyo meelaha ugu fog kaba soo baxaysa oo tarxalu naasa ama turaxilu naas dadka raraysa kaxaynaysa weeye tadrudu naas di un bay laba mid tahay qaala shucbatu shucba wuxuu yihi waxadaثanii cabdاlcaزiiz ibn rufeyci can abi طufayl can abi sarيxata mila dalik macnaa shucbe eg laba sheekh buu xadiidka u leeyahay midi waa furat ibn alghazaas oo markii hore sufyaan ibnu cuyana riwaayadihi ka rawanay tan imaka aan hayno waa kan shucba ka warinaya furat alghazaas taabici kalena uu ka wariyo cabdاlcaزiiz ibn rufeyc laba idhaaho ka wariyey waa isla sanad laakiin maxay ku kala duwayn isagaa sheegayo waa ka yidhi xadiidkan imika aan imika dee furataan kaba maqlay mid laba mida ayuu cabdاlcaزiizna abudufayl iga wariyey laakiin laa yadkuru الnabiya salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay mu hadal qaadinoo wuxuu ka dhigay isagu mawquuf eg inuu xudayfa uun hadalkiisii yahay ama riwaayada furaat iyada markaa marfuuc bay ahaydba وqاaل أحadهma labadooda mid ahani wuxuu yihi في الcashiraةi totobnaad waa furat iyo dee cabdالcaزiiز mid ahaani نزuل ciisa بن maryama صلى الlaهu عليه وsلم buu tii tobnaad ka dhigay وqاaل الآkخaru kii kale wuxuu yihi wariixu tulqi الناasa في البحر malaa markaa dabka iyobay la jiraysaayo dadka de waana qiyaamadii baa joogta waana aayadda ugu dambaysaba wey suurtu baa la sugayaaye dadka ku guraysa badda kuba guraysa taas buu yihi midkoodna weli markaa riwaayaadkii baa inoo socda kalamimanowina sharxa dib baan ugu yar laami doona bal si aan u yar saxano وxadaثna محamed بن بشhاaر qال xadaثna محamed yعnي بن جaعفr qال xadaثna شhuعbaة عن فurاt qال samictu abا طufayl يxadiث عan abي صريxةa qال kana rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم في غرفة wanaحnu تaxtaha نتaxadaث waan ku sheekaysanayna وsaaqa الxadيiثa bmثli xadiidkii kii hore mid laba mida ayuu kaxeeyey saaqana imika faacilka dee imika shucba moxamed ibnu jacfar weeye oo riwaaya markii hore waxaa kaba warinaya isaga mucaad ibnu mucaad baa kaba wariye qaala shucbatu shucba wuxu uhi waxsibu qaala waxaan u malayn inuu yidhi waa naartie tanzilu macahum idaa nazaluu naarta way la degaysaa dee iyo way kaxaynaysaa une markay degaan wataqilu macahum way la harhgelaysaa waa alistiraaxa nisfa naar xayu qaaluu meeshay ku harhgalaanba ay hargalaan qaala shucbatu shucba wuxuu yihi waxadaanii wii waramay rajulunin hada lxadiidu ninku waa cabdilcaziiz ibnu rufeyc weeye maha nin kale can abi طufayl buu igaba warramay can abi sarixata lakin walam yarfachu muu kor yeelin lakin de xadiidka inuu marfuuc yahay baa inoo sugan ciddii waqfisayna imaka taasi cillo kuma noqonayso xadiidkaa inoo marfuuca qaala hadalka shucba le marka wuxuu ihi qaala aad axadu haadayni rajulayni labada nin waa furaat iyo cabdilcaziiz mid ahani wuxuu yihi nuzuulu ciisa bni maryama waqaala alآakharu riixun tulqihim fi lbaxri waa alfaadaha waxay ku kala dunaayeen وxadaثnaه محamed بن المثنى qال xadaثna abu نuعman الحakم بن cabdاللahi العijriي qال xadaثna شhucbaة can furatin qاal samictu abaطufayl يxadiث عن أbي صريحة قال كنا نتحدث فأشرف علينا رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم بنحوi xadيiث معاad وبن جعفر maanta xakم بن cabdاللahi العiجري baa شhucbo ka warinaya isaga siiqadiisii ama riwaayadiisii tana ay tahay xadiidkii معاad iyo بن جعفر محamedna waa la mid yahay وqال بن المثنى xadaثna abو نعman الحakم بن cabdاللahi xadaثna شhuعbaة عan cabdالعaزيز بن رفيع عan abi طufayl عan abi صريحaةa بنaحوi qاala والcاaشhiraة نزuل عيسى بن mرyم waa alfaadahay ku kala dunaayeen aayaadkii lakiin tiradooda waan soo ogaanay qaala شhucbaة wuxu uhi walam yarfacu cabdالعaزيز waase halkii hore وxadaثanii rajul ninkii weye cabdالعaزيز muu rafcin waa inoo dhamaadeen axaadiiثiya waxa weeyaan hadalkan yar bal qolooyinkiina شharx haystan weeye waa wax yaroo ama sahwi sheekha uga dhacay nawowi ama qolooyinka dee nasaakiinta ee dee soo kitaabka qoraye dee muddo dheer ba intaas kolba lasoo kala qoraye xaggooda wax taxriif kaba dhacay weeye markuu bilaabayayba baabka wuxuu sheegay isnaadkan khaasatan waa isnaadkan can furaat can abi dufayl inuu hadal ka keenay imaamkii daraqun oo uu leeyahy furaat un baaba xadiidka rafciye wej saxiixa isagunba kuba rafciye dadkii kale sida cabdilcaziiz iyo way waqfiyeenoo mawqufnimadan buu cillo ugaba dhigaya kii marfuuc ahaa wuxuu leeyahy mawqufnimada asala laakiin waxa weeyaan dee kol hadduu nin hiqa a yahay inoona sugantahay wax kaloo lagu cileeye dadka badanna aanay ahayn bal waxaan leenahay xadiidku marfuuc ahaan arrintana waxa ijtihaad lagu ogaan karaaba mahe marfuuc ahaan waa inoo sugan yahay mawqufnimadana ama waqfigana cillo kuma aha laakiin hadalkan uga jeedaa waxa weeyaan sheekhu markuu hadalkii daaraqudni dhameeyey baa wuxuu yihi waqad dakara muslimun riwaayata bna rufaacan waqowqufata kama qaala walaa yaqdaxu hada fi lxadiidi faina cabdاlcaziiz bna rufaaci hiqat xaafidu mutafaq calى tawhiiqih faziyaadatu maqbuula halkan weeye hadalku waayo ninka xadiidka rafciyo waa furaad marka horeba waa kan sheekhu sheegay riwaayat bna rufaac mawquufa inay tahay halkan uu leeyahay ziyaadadiisu waa maqbuulo cibaaradan faina cabdاlcaziiz bna rufaaci ama waa sahwi un de hadday sheekha kaba dhacday imaam nawowi amase waa taxriifkii nusaakhda ee sawaabku waxa weeye in laba yidhaaho faina furaat taas laba yidhaaho oo furaat baa ahaa kii rafciyey isagaa ziyaadada leh ama cabdilcaziiz saw ka waqfiyey weeyaan bal waa intaas maan leeyahy halkaa cabdilcaziiz de kolleyda nusqooyinka waxaan filaya inay halkan iskaga mid yihiin bal baabkan yar baan ku daraya baabun laa taquumu saacatu xataa takruja naaru min ardi اlxijaaz saacad uma dhacaysa weli calaamaadkii baan ku jirnaa laakiin calaamaadku way isku jiraanoo wax dee waaweyn oo qubayla qiyaami saaca u imanaya iyo calaamaad dee dhici karta inay muddooyin kaba sii horeeyaan laakiin rasuulka ilaahay asaadiq almasduuq kaba warramayo umuuro uu sheegay oo uu kuwa warramo calaamaadkaa ka mid ahaa xataa isagoo dee sanad iyo lababa sii mootanayn kuwa dhacaoo la arkaa jira kuwa dee muddada intaa in ka dambeeye la arkaa jira kuwa waqtiyo ka dambeeye laba arkaye way isku jiraanoo marka la leeyahy laa taquumu saacatu macnuu maahawn inay dhammaan calaamaadka saacaddae markay dhow yihiin ama saacaddu dhawaato dhacayaana yihin kuwa ka horeeyaana way jiraan sida tan imakaan haynoo kaleo saacaddu ma dhacayso xataa takhruja ilaahay soo baxda naarun dab min ardi lxijaazi dhulka xijaazu ka soo baxo xadiidkii lafdigiisii waayo waaba kan xadaثnي xrmlة بن yaحyى qال aخbarana بن وهb qال aخbaranii yuنuس عan بn شhهاab qال aخbarani بن مصyب أن abا هurayرaةa aخbarah أna رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم qاaل x وxadaثnي cabdالملك بن شhعyب بن الlayث qال xadaثna abي عan jadي wa شhعyb iyo layث qال xadaثnي cqayr بن khالد عan بن شhهاab أنh qاaل qاl بن المصyب أخبرني أبو هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال بن المصيب baa le أbو هريرة i waramay de waxa weeyaan وهuوa waalد زوجته بن المصيب ina أbي هريرة qabay لا تقuم الساaعaة saaعaddu ma dhacayso حتىa تkرuجa ilaahay soo baxda ناar dب min أرض الحijاaز dhulka xijاaز dab uu ka soo baxo oo dabkaasi weynidiisa iyo dherarka uu dee samo uu markaa udhe dee aada u dheeraanayo naarta oo tudiiba ay ifti iftiimisa acnaqad ibili geela luqmihiisa bibusra busro kuba sugan oo macnaa waxa weeye rasuulka ilaahi wuxuu leeyahay dab ilaa uu xijaaz ka soo baxo dhulkaa la yidhaaho oo dabkaasi weyni wuxuu kaba qabo meel aada u dheer baa laga arkaya busra waa shaam bay kuba taallaa waa shaam bay ku taallaa intaasoo boqoloo kilomitr ba ay u jirtaa ee dabka ayaa dee fogida uu samada ku fogaanayo taas ayaa wuxuu iftiiminayaaba luqumaha geera ee busro kuba sugan kalley ficilka ada'ana isagoo dee rubaacigan ah laazimna waa noqdaa mutacadidna waa noqdaa halkana mutacadi weynooye ilaa taasi ay dhacdo qiyaamada ma dhacaysa waa rasuulka ilaahi asaadiq almasduuq ayaa kuba warramay qaadiciyaad oo kale naartan imaka aan hayno iyo taa aynu soo marnay ahayd inay aakhira ashraadi saaca tahay ayaa wuxuu kaba dhigayba inay dee kuwa isku dhow yihiin oo say dee markaa hore intay yaman kasoo bilaabantay deedna xijaaj soo gaadhayso bal naarta ay tahay ayuu kaba dhigay dee isaguna kolley waxa qariiba ma ahayn oo waktigiisii uu joogay iyo waktigii naarta la arkay isaga waa ka hor dhintaybe bal waxa weeye naartan iyado lix boqol iyo afar iyo kontonkii hijirada kolley jumaad ululaa bay ahayd ayaa madiina barigeeda ayaa dee meel waxoogaa uba jirta kolley waa dee burkaan weeye ayaa dee buur meelaha kuba taalay baa dab uu ka soo baxay weynaaday dheeraaday meelo aada u dhaadheerna lagaba arkay markii dambana dee isagu soo rugmaday san dee baraakiintuba dhacdo ilaahayna haddana intaa madiina isagoo kuba soo dhawaaday dabka intaa leegna uu jiro in layr qabuunba uga imanayso dhibaato may aragba dee waxa weeyaan adugu bal kolley waa dab dadkii waktigaa u joogayna ay sifadeedii iyo tilmaanteedii ay joogeen bal waxaan leenahay dhulkan dabkani waa dab soo baxay rasuulka ilaahayna waa ka warramay waana la arkay lix boqol iyo afar iyo kontonkii hijiradana waa ahaa dab tilmaantaa leh ayaana madiine berigeedana uu kaba dhacay imaam nawowina raximah llahu tacaala dee hadalkaa intuu soo naqliyo ayuu leeyahay naarta xijaaz kuma tacaluqsana xashrie waa aayad mustaqil aho waqad kharajat fii zamanina naaru bilmadina sanata arbacin wakhamsiina wasitmia wakanat naara cadiimat jida min jambi lmadinati sharqiya waraءa alxara tawatara alcilmu biha cinda jamiic ahli الsham wasaa'ir اlbuldan waahbaranii man xadaraha min ahli madina waa ii sheegay bu leeya waxaan adigu naartan kale aimadii ee imaam nawowi waa ka halkan hadal kooban qurdubi oo kale waa ka hadlaan qurdubiga kale mufasirkii kitaabkiisan atadkira la yidhaaho iyadana iyo akhbaarteedii buu sheegaa abushaman kitaabkiisan arawdatayn taasoo kale oo de isaga waa raggii u joogay markaas waa raggii a dee waktigaa warkii usoo gaadhaya uga joogay oo kale bal waxaan leena de kutubtaa dee taariikhda caamka markay sanadaa taariikhaynayaan ama albidaaya wanihaaya ha noqotayo kutubtaa laakiin sanadaha ku socota waa naar ay kaba warrameen oo sifaadkeedi iyo wixii lagu arkay iyo calaamaadkeedi iyo umuuraha o dhan ba iyo waxyaalaha laba sheego oo de waanay tahay suu abushamaba yidhaaho waa xadiidkan buu soo qaataa isaguna waa dadkii warkii soo gaadhay shacbaan buu iyaga gaadhay shaam buu joogay waana muarikhi waktigaas labadii dowladood ee waktigaas dee kitaabkiisa rawdatayn iyo daylkiisa iyo taariikhaynayaba markaasuu waxa weeye ayuu kaba warramo yidhah tani waa misdaaqi xadiidkii rasuulka ilaahay saxiixayn kuma sugnaa waa xadiidkane bal waxaan leenahay waa mucjizaadkii rasuulka ilaahay bay kaba mid tahay waana umuurihii iyadu dambeeye maahay waa wax dhacay la arkay waktigii aan sheegayo lix boqol iyo afar iyo kontonkii aimada aan sheegayo aimo kalena way kaba hadleen oo barhkood dee raggii waktigaa joogay ee wararkeedu ay soo gaadhayeen iyo bal ama laba kulmay dadkii uga joogayba ahaa ayaaba dee kaba hadlaya oo shaahid cayaan aan kuba tirinayno dadkaas dee markaa taariikheeye bal waa naar weyno waktigaa muuqatay madiine berigeedana kaba muuqatay buur xaggaa dee meel dheerna waa laga arkaya aad iyo aad u durugsan baana naartaa lagaba arkaya saa rasuulka ilaahay sheegay salawaat ullahi wasalaamu xadiidkan baan raacin waa baab xadiid keliya baabu fii sukna lmadinati wa cimaaratiha qabla saacati madiina degitaankeedii iyo camiritaankeeda la camirayo qabla saaca ujeedadu dee madiina waktigii rasuulka ilaahayba way camirayd way sii camirnaatay waktiyo ay dee laga tegay oo dadku ay kuba yaraadeenna way jirtay ee haddana bal intaanay qiyaamadu dhicin inay aada u weynaan doonto dadkeeda uu kuba badnaan doono dhiskeeda uu badnaan doono meelo dhaadheer ay gaadhi doonto taas buu wax kuba yimi ayuu baabkeedii yahay xadaثnي cمr بن ناqd qال xadaثna أسwd بن cاmr qال xadaثna زhayr عan سhayr بن أbي صالح عan أbيه عan أbي هuraيرaةa qال qاla رasuul الlahi صلى الله عليه وsلم تbluqu way gaadhi doontaa almasaakiنu guryuhu yahaaba meesha yahaab la dha aw yahaaba ama yahaaba waa meel magaceedu kolleyna waa masaafo waxoogaa ayay u jirtay madiina macnaha madiina way cabirnaan doontaa la degi doonaa dadkaa badnaan doonaa dhiskaa ku badnaan doona waa meelkaasoo intaasoo meyl uga jirtay ayay gaadhi doontaa de waxaa la arkaa waqtiyadeennana meelaha inay gaadhayba qaala zahir walow aanay meesha taxdiidin culimadu dee mawdican marka la eego dee rasmi ahaan iyo taxdiid ahaan qaala زhayr زhayr ba wuxuu yihi qultu lshayri shayr xadiidka warinaya baan ku idhi fakam dalika min اmadinati macnaa meeshaa ihaab la idha ama yahaab intee buu madiine uba jiraayo qaala wuxu uhi kada wakada milan intaasoo mayl waa adigu waa masaafo xogaaya intaasoo mayl ayuu uba jiraa buu yihi waa adigu masaafo durugsan dee kolleyna waa waxyaalaha iyaguba xaqiiqoobe la arkay xada intaasna ay sii fidayso xadaثna qtaybaة بن سacيidi qal xadaثna yعquub yn بn بn cabdالرaحman عan سhayri عan abi عan abi هuraيraةa أna rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم qaal laysat الsanaةu abaartu ma aha sana waa aljad imaka halkan oo waxa weeyaan waa abaartii abaartu ma aha laqad aخadna ala fircawna bالsiniina waa abaaro ayaan isu dabagelinayba bianla tumdaru inaan roob laydiin da'siin oo abaarta adagi dhibta badani maaha in roobku idiin di'i waayo walaakin isanatu abaarta dee waxa weeyaan aada u adagi waxa weeye an tumdaruu in roobkii laydiin laydiin da'siiyo wa tumdaruu laydiin da'siiyo oo roobkii idiin duu idiin doo dee rajaha dadka iyo naxada ay rajeeyaan inay waxhelaan oo walaa tumbitu lardu shayan dhulkuba aanay waxba bixin macnaa dhulkii baa nabaad guuraya xaalufaya ma uu nabaad guuraya inkastoo roobkudaa dhulkii tasaxurkan iyo waasan dee dhacdayba siay dhulku ahaan jiray haddana waa kaa isbedelaya dhul markii hore aan ay ahaa aan la mari kari jirin maanta uu saxro isu bedelayoo haddii roobku ku doo ku doo wax kasoo baxayaaba aanu jirin marka abaarta xumi waxa weeyaan iyadoo roobku idiin da idiin dao dhulkuna wax bixin waayo taasba way kule xadiidkan wuxuu meesha usoo geliyey dee wayna ashraadii baan kuba jirnaay inay dee waqtiyadaa hore wax umuurahani macuud may ahayn waktiyadaa dambe iyo ashraaddaa waxyaalaha imanaya inay kaba midtahay roobkooda oo da-da oon haddana dhulkii aan waxba kaba soo saarin waxba ay kaba soo bixi waayeen iyadna waxyaalaha ay tahay ba ama calaamaadka ama ashraaddaas wey wallah subxana wa tacaala ala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk allahuma sidna